Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowladda Jubbaland Aydin Suleymaan Xaashi ayaa kulan miro dhal ah kula yeeshay degmada Dhoble ee xubno ka socday ururada deegaanka, odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka ah hay'adaha fadhigoodu yahay degmada Dhoble. Kulanka ayaa intiisa badan looga hadlayay isbedelada ka dhasha cimilada gaar ahaan xaalufinta dhirta, baabi'inta ugaadha iyo waxyeelada ku imanaysa deegaanka. Ugu horeyn, Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowladda Jubbaland Aydin Suleymaan Xaashi ayaa ka hadlay halista xaalufinta dhirta.
dhuxul baa loo isticmaalay waxaana loo isticmaalay si qayb mas-uulinimo ah geedihii dhaxalka u ahaa ee soomaalida caanka ah qaar kamid oo uu hareeri uu ka mid yahay dabargo buu joogaa qaarna waa ku dhow yihiin innaga saad ogtiin deegaanadeena iyo dhaxalka soomaalida geed badaxle oo badan geed badaxle iyo gabadh timatircani waa waxa dhulkeena u gaar hooleyna u gartaa soo loo odhan jiray geedkaa badaxdan iyo meeshuu joogo soomaalida hurtiisa waxaad ogaataan geedkaa badaxdan iyo faa-iidooyinka uu leeyahay ee gaarka inoo ahay innagu aan ka faa-iidaysano waxaa kamid ah xilliga waqtigu u adag yahay abaartu ay afar bilood gaadho iyo wixii lamid a geedkaasi magool buu sameeyaa ubax buu saaraa caleen buu saaraa wuxuu awoodaa iyadoo aan xilli roob la gaadhin inuu caraf u sameeyo xoolihiinii oo ay ku noolaadaan waxaan umaleeyaa cadayga oo keliya baa ku jira dhirta xilliga abaarta fufta ee dib u noolaata iyo geedad yar oo geed quwaxa geedkaa quracaahi marka waa dhaxal soomaaliyeed qof kasta oo soomaaliya waa inuu ogaado oo ku baraarugo geedka quracaahi ummadda soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa midka geedkaas oo kale Dhanka kale, xubnihii ka soo qaybgalay kulanka ayaa dhankooda iyaguna hadallo ka jeediyey.
jubbaland oo ugu muhiimsan dadka seeska u dhigay jubbaland ka mid ah inuu maanta nala joogo isagoo nala joogi doono dhowr ba- maalmood oo safar shaqa ah ila- dadku inta badan ilaahay ka adshagta laakiin anagu waxaan leenahay ilaahay baa maanta iskale alfa mar ah yaan ku mahadinaynaa maxaa yeelay abaar nama hayso caafimaadka jubbaland iyo hay-adda seefta jubbaland iyo hay-ada badan baa ay mataqana wax ka qabtaa ayaa nagu yaala gabdhaha ku dhala runtii in beesha musalahayn maahaane shaqooyin badan baa qabtaa boqolkiiba konton baahida caafimaad uu tababaray ku haystalkaas inta iyo daaqa iyo deegaanka deegaanka horaan baa loo sheegay culays fara badan uusan xamili karin rati rarkiibuu qaadaa ayaa kusoo guuray rarkiibuu la ciirciirayaa wuxuu hadday biyo kaa badan iyo reen kaa badanba way ku hafiyaan baa la yidhi waxaa hafiyey deegaan ballaaran uusan deegaanku qaadi karayn oo wuxuu reebhayaba uusan jirin oo wax walba xalaal u yahay oo geedkii dhameeyey oo gaadhi dhameeyey oo gad- salka wax walba u bixiyey